waxaan rabaa halka inaan baaq nabadeed uga jeediyo walaalaha reer somalilan iyo reer puntland dagaalada kasoo laablaabtay tukaraq darteeda oo ay ku dhinteen yani dad dhowr ah waxaan joognaa bil ramadaan waxaan nahay dad muslimiina waxaan nahay dad walaalaha o ahala waxaa lagama maarmaana marka inaan fiirino in aysan habboonayn in dhiig muslim la daadiyo sabab kastoo jirtaba gaar ahaan bisha ramadaan darteeda in si shuruud la-aana dagaalka loo joojiyo dadkaanu weligoodna darisay ahaayeen waana ahaanayan ilaahay idankiisa marka waxaa la rabaa in nabad lagu soo dabaalo bani aadamku meesha uu ku nool yahana inuu kala aragti duwanaado waa wax dabiici ah laakiin waxa muhiimka waxa waaye dadku inay kawada hadli karaan waxa u dhexeeya si nabadana ku dhamayn karaan marka waxaan rabnaa inay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka loo joojiyo lagana wada hadlo lana gaarsiiyo mataqaanaa soomaaliya maanta waxay u baahanta waa nabad dhiig daata uma baahna waxa dalkan baabi'iye oo dib u celiyana waa dagaaladaas sokeeye marka in dadka soomaalida laga dheereeyo maskaxdooda iyo mataqaanaa deegaankoodaba dagaal dhexdooda ah sidaasaa lagama marmaana marka waxgaradka iyo mataqaanaa maamulada iyo dadka madaxda ah dhammaantoodba waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa iyagoo fiirinaya islaamnimada iyo walaalnimada dadka ka dhexaysa dagaaladaas la joojiyo dhiig maanta la daadiyana soomaaliya dan uguma jirto waxaa dan ugu jirta